bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobadeenna ugu waaweyn ee warkeenna sa- warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxtooyada galmudug oo beenisay in ciidamada gadoodsan ay dul degeen madaxtooyada galmudug ee magaalada galkacyo madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa dowladda dalka maraykanka u gudbiyey in aan doorasho lagu qaban karayn magaalada garbahare saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo garbahare ka dhex dhigay xarun cusub oo taliska ciidankaasi uu yeelan doono maamulka galmudug ayaa dib u dhigay kuraas la doonaya doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi guduga akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay in iyadu dowladda dalka yukrain iyo maraykanku ay ka ka farsameynayeen gudaha dalkaasi hubka biolojigada
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale habeenimo wanaagsan qodobkaasi oo dhammaystiran warkii oo faahfaahsan madaxtooyada galmudug ayaa beenaysay in ciidamo gadoodsan ay dul degeen madaxtooyada galmudug ay ku leedahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi midowga afhayeenka madaxtooyada galmudug cabdirasaaq bare dhoore oo isagu waraysi waryaheenna maxamed cabdi idle uu la yeeshay ayaa waxa uu ka hadlay sheegashada in la sheegayo in ciidanka gadoodsan ay la wareegeen ama ay dul degeenba xarunta ciidamada xarunta maamulka galmudug madaxtooyada uu ku leeyahay magaalada gaalkacyo waryaheena maxamed cabdi idle ayaa ka waraysta arrimahaasi oo dhan afhayeenka madaxtooyada galmudug cabdirasaaq bare dhoor warinteena waxa uu weydiiy bal inuu ka warramo waxaa ka yidhi arrimaha soo baxay ku saabsan ciidamo gadoodsan ay dul degeen madaxtooyada maamulka galmudug ee gaalkacyo
maxamed cabdiile waa mahadsan tahay marka ugu horeyso wararkan isdhex yaacay ee laga soo tubinaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ma ahan sida loo tubinayo mana jiraan ciidamo markaasi hareeyey madaxtooyada galmudug wararkan marka lagu baahiyey baraha bulshada waa kuwa si qaldan markaasi loo faafiyey waxaana leeyahay dad markaasi aanan xogtaasi si dhab aanan u helin ayaa wararkaasi baahiyey waa gartay bal faahfaahin naga sii madaxtooyada galmudug ee gaalkacyo maxay yihiin waxa ka dhacay marka laga soo tago wararka ee adii sheegaysa in sida qaldan ee loo baahiyey
il waxaan hadda iminka aan kula hadlaya aan ku suganahay xarunta madaxtooyada ee markaasi magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug jawigu waa mid markaasi caadi ah mana jirto markaasi ciidama markaasi ku hareereysan ama lagu hareereeyey xarunta madaxtooyada arrinta markaasi ku saabsan doorashada ee laleeyahay markaasi kursiga hoob sagaashan iyo shan ayaa waxaa loo xiray qolo gaara loo xiray arrintaasi markaasi ay ku tacalluqdo wararkan la baahinaya iyaguna waxa waaye war aan sad iyo raad toona lahayn ma jirto war si rasmi ah loo faafiyey ama ka soo baxay guddiga doorashooyinka galmudug oo markaasi lagu shaaciyey in kursigaasi la xiray marka waxaan dhihi karnaa markaasi warar markaasi waa dad aanan markaasi aanan xog rasmi ah ka helin arrimaha doorashooyinka ayaa markaasi arrimahaasi si qaldan ugu baahinaya qaybaha kala duwan ee baraha bulshada ay isticmaasho ilaa iyo iminkana ma jirto warkaasi marka ku salaysan markaasi in kursigaasi sagaashan iyo shan nambarkiisu yahay markaasi in loo xiray qolo gaara waaya cabdirasaaq ee kursigaas iyo hawshiisa ee waa u soo laabanaynaa laakiin arrinta taagan waxay tahay ciidamo ayaa magaalada soo galay baa laleeyahay oo meelo qabsaday muuqaala la soo bandhigayey ee ciidankaas maxay ahaayeen marka ee marka laga soo tago in wararkaas si qaldan loo baahiyey
waa maasan tahay il ciidankaasi magaalada way jiraan meelaha qaar in maxay ahayto markaasi ay ku sugan yihiin ciidamo way jiraan laakiin sida loogu baahiyey warkaasi loo baahiyey ma ahan mana ahan ciidamo markaasi weerar ku ah xarunta madaxtooyada
afhayeenka madaxtooyada afhayeenka galmudug ee madaxtooyada magaalada gaalkacyo oo isagoo ku sugan ayuu kaasi ahaa cabdirasaaq maradhoor uu warramaya waryaheena maxamed cabdi xasan ee ka hadlayay ciidamo godoodsan oo dhasheeyeen ay duldegeen xarunta maamulka galmudug ay ku leeyahay magaalada gaalkacyo oo ah xarunta madaxtooyada axmed madoobe ayaa dowladda dalka maraykanka u gudbiyey inaan doorasho lagu qaban karin magaalada gaarbahaare ee xarunta gobolka go-eda wasiirka dowladda soomaaliya u fadhiya laari andare ayaa wadahadal qadka taleefonka kula yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed islaan axmed madoowe si uu adkeeyo in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyey shan iyo tobanka bisha maaj aynu ku jirno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug koonfur galbeed iyo puntland ay xaqiijiyeen xubnaha ka haray doorashadu ay degaanadu ku soo gabagabayn doonaan ka hor shan iyo tobanka bisha maaja safarka ayaa sidoo kale kala hadlayay madaxweynaha hirshabeelle inay ka wada hadlaan xaaladda magaalada beledweyne caqabadaha ku xeeran dhammaystirka doorashada waxaana madaxweyne guntland uu sheegay in lagu soo gabagabayn karin shan iyo tobanka bishan doorashada xubnaha ku haray beledweyne islamarkaana u bahaatay waqti iyadoo la siiyo oo dheeriyah arrintaa looga wahdo safiirka maraykanka ayaa waxa uu kaloo xaaladda garbaharayay oo ay taallo lix iyo toban kursi kala hadlay madaxweynaha jubbaland axmed madoowe isna sheegay in aanay suurtagal ahayn in doorasho loo qabto deegaankaasi iyo caqabado badan ay ka jiraan waxaana jubbaland ay door biday in meel kale lagu qabto aan ahayn garbaharey sida degmada ceel waaq oo kale ila ku dhowda safaaradda maraykanka ayaa sheegaysan arrintan gaarbaharey oo kala hadlaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku aadan aragtidooda waxayna madaxweynayaasha galmudug ee koonfur galbeed u sheegeen inay muhiim tahay in heshiiskii toddobiyo tobankii seteembar la fuliyo iyagoona sidii loogu talagalay u dhaqangeliyaan madaxda maamul goboleedyada taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xarun lagu talagalay ciidanka waxa ay ka hirgeliyeen magaalada garbahari xarunta gobolkaasi gadow cabdulaahi macruuf ayaa warkan inoo faahfaahinaya
abaanduulaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada dhulka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal aadan kaalmoy dhaqane taliyaha guutada tobnaad gaashaanla sare warfaha sheekh aadan faroole taliyaha booliiska gobolka gadow gaashaanla sare cabdiqaadir cumar biix iyo saraakiil kale ayaa dhagax dhigay taliska qaybta afartan iyo saddexaad ee kumeel gaarka ah ee gobolka gado ee garbaharey dhagaxdhigga kadib jenaraal kaalmoy taliyaha guutada tobnaad iyo taliyaha booliiska gobolka gado iyo saraakiishii kale ayaa kor maray difaaca taliska guutada tobnaad oo daris la ah halka laga dhagax dhigay taliska qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada dhulka xoogga dalka soomaaliyeed kormeer iyo dhagaxdhig kadib ayay shir jaraa-id oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee garbaharey iyo guud ahaan gobolka gado ayay ku yeesheen taliska guutada tobnaad qeyb afartan iyo saddexaad ee magaalada garbaharey taliyaha guutada tobnaad gaashaanla sare wafaha sheekh aadan faroole iyo taliyaha ciidamada booliiska gobolka gado cabdiqaadir cumar biixi ayaa si wada jir ah oo la hadlay warbaahinta
halkaan ujeedkaan sugnay waxaa weeye dhagaxdhigii qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed ayaan u dhagax dhignay taliskii hore ururkii sancada la dhihi jiray xeradiisi oo daris la ah taliska guutada tobnaad waxaan marka halkaan kusoo dhaweynaynaa kow taliyaha abaanduulaha qaybta oo barnaamijkan nagu dhiirageliyey ilaa madaxdii noogu sarraysay ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaan marka saaka dhagax dhignay taliskii asaga ahaa oon rajaynayno si dhow oo deg dega inay u shaqogeli doonto qaybta aad iyo aad baan ugu baahannahay qaybta inay daris nala ahaato nasiib gaara weeye amnigeeda xerada hadda artaan intaas leeg xoogga dalka soomaaliya baa iska lahaa oo ururka sancada lahaan jiray waxay ku filan tahay taliska qaybta oo guutooyinkiisii oo dhan meel ay xafiise ka yeeshaan bay ku sibantayay ku filan tahay waxaan halkaan ka salaamaynaa dhammaan madaxda ciidamada qalabka sida oo madaxweynuhu ugu horeeyo taliyaha xoogga taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha qaybta iyo abaanduliyaasha oo dhan dhammaan waxaan leenahay halkaan aad nagu ogtiin inaan dhisno naguna ogaataan naguna warhaysaan taliyihii qaybta booliska oo laftiisu nagu dhiirigeliyey oo nagala soo qayb galay asaga laftiisana waxaan codsanaynaa in ay u dhisi doonaan qaybtii ciidanka booliska soomaaliyeed in sanada u dhisi doonaan rajaynaynaa bismillahi raxmaani raxiim halkan waxaanu isugu nimid oo laga dhagax dhigahayo waa taliskii qaybta afartan iyo saddexaad ee xoogga dalka soomaaliyeed aad baan ugu faraxsannahay waxaan halkaan ka salaamayaa taliyaha ciidamada qalabka sida ugu sarreeyo wasiirka gaashaandhigga taliyaha xoogga taliyaha ciidanka lugta taliyaha qaybta taliyaha baanduulaha qaybta taliyaha guutada iyo taliya xigeennada iyo ciidanka xoogga dalka soomaalida oo dhan ayaa halkan ka salaamahaya waxaanu ku faraxsanahay maanta taliskii qaybta afartan iyo saddexaad oo laga dhagax dhigay magaalada garbahaarey aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa sidaasoo kale anigoo wada jirna taliskii qaybta dibishinka gobolkana in aan mar dhow wada dhagax dhigi doonno insha allah ku soo dhowaada waa mahadsantihiin
guddiga doorashada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa dib u dhigay qaar ka mida kuraasta doorashada baarlamaanka kooiyo tobanaad ee soomaaliya cabdinaasir deefo ayaa warkan faahfaahinaya
guddiga maamulka doorashada galmudug ayaa shaaciyey in hal maalin dib loo dhigay shaacinta guddiga xulista ergada kuraasta hob sagaashan iyo shan hob soddon iyo sideed iyo hob lixdan iyo sagaal waxaana maanta oo jumco ah markaas la bilaabayaa ama shaacinayaaba anraad ee waxaa maanta jumco ah dhinacyadu ay qabanayaan shaqooyinka kale ah diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta musharaxiinta waxaana laga dhigay maalinta sabtiga anraade oo taariikhdu ay tahay labaiyo tobanka bishii saddexaad ee laba kun laba iyo labaatan oo ku beegneed in doorashada maalintaas la qabto beri ah hase yeeshee maanta ayaa halka maalin dib loogu dhigay qabashada doorashadana waxaa laga dhigay maalinta hadda ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bishii saddexaad ee maarso laba kun laba iyo labaatan sida guddiga doorashada maamulka galmudug eedkooda baraha bulshada ay ku leeyihiin ee guddiga iyo arrintaas ay ku shaaciyeen
raalihada dhegeystayaal codkaasi oo aan si fiican dhegeysigiisa aad maqasheen uusan ahayn mid wanaagsan waa idinka raaligelinaynaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka maraykanka ayaa taageeraysa baritaano dembiyo dagaal oo ka dhacay dalkaas ukrain madaxa ku-eene ku-yeenka dalka maraykanka kamaal haris ayaa taageertay baaqyadii ka imaanaya hogaamiyaasha adduunka ay ku aadaan baaritaano dembiyo dagaal caalami ah oo lagu sameeyay gelitaanka ruushka ee dalkaas ukrain madaxweynaha sidoo kale ayaa taageertay baritaano lagu sameeyay eedeymaha weeraro ka dhan ah dad rayid ay ku jiraan carruur iyo weliba dumar uur leh ku sugan isbitaal dhalmada ah oo ku yaala magaalooyinka dalkaas ukrain dhinaca kalena dowladda dalkaasi buushka ayaa iyada qaramada midoobey ka dalbatay in baaritaano lagu sameeyo warar ka sheegeen waxyaabaha kimikalka ah ee hubka wax kumaada ay dowladaha maraykanka iyo ukrain ay ku farsameen gudaha dalkaasi golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa sheegtay arrintaasi inay soo gudubsay dowladda dalka ruushka iyadoo dowladda dalka maraykankana ay sheegtay in ruushka uu doonaya qiil uga dhigto in isagu isticmaalo hubka biolojiga oo weliba kimikalka ah si halkaasi uga isticmaalo dalkaas ukrain qaramidooda ayaa sheegtay in arrintaasi goordhow doodeeda la bilaabi doono warkii habeenimo idaacadda dalsan waa dhageynta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodiiyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan matelin warlixil yaabaha talalxil